halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye uxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu caawiy horay idiinku sii wadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu caawiy horay idiinku sii wadaynaa kitaabkii cisraa oo aynu idinku soo bilownay qaybihii dambe ee casharkeennii habeen hore waxaana kitaabkanu uu ka hadlayey taariikhdii reer binu israa'iil kadib markii maxbuusnimada ay ka soo noqdeen
markiina ugu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay cutubkii koowaad ee kitaabkii cisraa iyo magicii yehoba haatan loo beddelay ama loo rogay rabbiga ah ilaaha samada waxaana loo jeedaa in reer binu israa'iil ay ka tagtay ammaantii rabbiga ee loo yaqaanay shakina waxaan markaa idiin sheegnay in xisqeel muujin lagu tusay ammaantii rabbiga oo macbudka ka sii tegaysa haddaba yaxisqeel waxa uu arkay ammaantii rabbiga oo ka sii tegaysa macbudka ku yaalla yeruusaalem waxaa sare looga qaaday macbudka markaasay xoogaa yaraha katay si bal loo eego in dadku ay rabbigu u soo noqonayaan oo ay asnaam caabudka ka soo leexanayaan habase yeeshee ilaah uma ayan imaanin oo kuma soo laaban isagii oo waxa ay ku tageen sanaam caabudka markaasay gidaarada magaalada dul martay oo haddana hakatay habase yeeshee dadkii ilaah uma ayan soo noqon waxaana ay markii dambe ammaantii loo yaqaanay shakina dul timid buur saytuun oo haddana halkaasay ku yara hakatay bal si loo eego in dadku ay ilaah u soo laabanayaan waa reer binu israa'iile laakiin dadku ilaah uma ay soo noqon ama toobadkeenin markaasaa ammaantii samada la geliyey oo kol dambeetana lama arag wakhti dambe ayaa mid jeedal wata waxaa lagu arkay isaga oo jooga yeruusaalem waana uu nadiifiyey macbudka sida ku qoran injiilka sida yuxanaa u qoray cutubkiisa labaad inkastoo ciise masiix waa kii jeedalka watay ee wakhtigiisii aan la arkin shakina haddana isagu waxa uu ku yimi qaab bani aadan inkastoo weliba uu ahaa wiilkii ilaah waxa gees uu iska dhigay ammaantiisii markii uu dunida yimi laakiin dhan walibo laga eego waxa uu ahaa wiilkii ilaah iyo weliba qof aadami a maadaama ammaantiisii la daday ayaa dadkii waxa ay diideen isaga oo waxa ay ku qodbeen iskutallaabta inkastoo dadku ay qodbeen isaga haddana ciise masiix waxa uu ahaa boqor waxaanan ku aragnay injiilka sida mataayos u qoray inuu sida boqor oo kale ahaa wuxuu mucjisada u samaynayey boqor ahaan oo dadkana wuxuu wax u barayey sida boqor dadkiisu wax u baro waxaana loo soo qabtay sida loo qabto boqorada waxaana loo xukumay ama dacwad loogu qaaday sida boqor waxaana uu u dhintay sida boqor haddaba isagu waxa weeye boqorka boqorada iyo sayidka sayidyada maantana waxaa la ogsoon yahay in uu fadhiyo gacanta midig ee ilaaha qaadirka ah yaanay markaa kula noqon in uu baytalaxam joogo oo halkaa waxba ha ka doondoonin waxa uu joogaa samada oo waxa uu fadhiyaa gacanta midig ee ilaah markii ammaantii shakina dhulka laga qaaday ayaa ilaah waxa uu dadkiisii u gacan geliyey qurumaha waxaana maxaabiis ahaan loogu kaxaystay baabiloon wuxuu meesha ka qaaday xukunkii iyo tusmooyinkii ilaah ugu iman jiray reer binu israa'iil wuxuuna noqday rabbiga ah ilaaha samada reer binu israa'iilna magacaas ayaa ay ugu yeeri doonaan oo isma beddeli doono ilaa uu yeruusaalem ku soo noqdo oo uu halkaa ka taago xukunkiisa isagoo ah sayidka dhulka oo dhan yeruusaalemna waxaa loogu yeeri doonaa magaalada boqorka weyn haddaan haatan horay idinku sii wadno aayaddii labaad ee cutubkii koowaad ee kitaabkii cisraa oo aynu idinku soo akhrinay casharkeennii habeen hore ayaa kuuroo si bayaana u leeyahay wuxuu ilaah ku amray in uu ilaah guri uga sameeyo yeruusaalem haddaba ereyga amray ayaa waxa uu ka macno yahay in ilaah ku xukumay isaga inuu sidaa yeelo waa inuu guri uga dhiso yeruusaalem e markaana waa wax xiise leh markii aynu xusuusanno in kuuroos qudhiisu ahaa nin ka mid ah qurumaha oo ahaa hogaamiye dunida laga yaqaanay wakhtiga sida abbaarta ah kuuros garashadiisa ku aadan ilaaha baaqiga ah ayaa loo malaynayaa inay ahayd ama ku timi wacdigii daniyel oo isagu ahaa nebi daniyelna wakhtigiisii waxa uu halkaa ka sameeyey mucjisooyin waaweyn oo dadka boqortooyada oo dhaniba ay maqleen markaana iminka kuuros waxa uu amar ku siiyey yuhuuddii maxaabuus ahaanta u joogtay ama maxaabiis ahaanta u joogtay baabiloon in ay ku noqdaan yeruusaalem haddaan markii ugu horraysay caawa idiin bilowno xigashada kitaabkii cisraa ayaannu eegaynaa aayadda saddexaad ee isla cutubka koowaad waxaana qoran sida tan haddaba ku alla kii idinku dhex jiraa oo dadkiisa ah ilaahiisa ha la jiro oo isna ha tago yeruusaalem oo dalka yuhuuda ku taal oo ha dhiso guriga rabbiga ilaaha reer binu israa'iil oo ku yaalla yeruusaalem isagu waa ilaah waxaad haddaba ogaanaysaa in ilaah ku amray in uu sidaa yeelo laakiin kuma uusan amrin dadkii reer binu israa'iil inay aadaan yeruusaalem wuxuu siiyey oo keliya oggolaansho ay ku tegi karaan dhulkoodii haddii ay doonayaan haddaan markaa horay idiinku sii wadno qisada ayaannu eegaynaa haatanna aayadda afraad ee isla cutubka koowaad waxaana qoran sida tan oo ku alla kii ku hadha meesha uu degan yahay dadka ay isku degmada yihiin ha ku caawiyeen lacag iyo dahab iyo xoolo mood iyo noolba ah oo ayan ku jirin qurbaanka ay ikhtiyaarkooda ugu bixiyaan guriga ilaah oo yeruusaalem ku yaal haddaba waxaa la helay oggolaansho dadku ay dib ugu noqon karaan dalkoodii haddaba kuwa aan doonayn in ay dalkii ku noqdaan islamarkaa waxaa loo sheegay inay qayb ka qaataan waxbixinta iyo kaalmada loo fidinayo kuwa noqonaya hadday noqon lahayd dahab iyo lacag iyo weliba xoolo si loo meel mariyo amarkii ahaa in dib loo dhiso macbudkii yeruusaalem haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii cisraa cutubka koowaad aayadaha shan ilaa lix waxaana qoran sida tan markaasaa waxaa kacay madaxdii qolooyinkii reer yuhuuda iyo reer benyamiin iyo wadaadadii iyo reer laawi iyo xataa dhammaan intii kale ee ilaah ruuxoodii kiciyey si ay u tagaan oo ay u dhisaan guriga rabbiga oo yeruusaalem ku yaal oo kulli intii hareerahooda ku wareegsanayd oo dhammo waxaay gacmahooda ku xoogeeyeen weelal lacaga iyo dahaba iyo xoolo mood iyo noolba ah iyo waxyaalo qaaliya oo wixii ikhtiyaarka loo bixiyey ayan ku jirin isla sidan horay idiinku soo sheegnay dadkii doonayey inay laabtaan aad bay u yaraayeen welibana ma ahan inaan eed u raadinno waayo waxaa laga yaabaa inay lahaayeen cudurdaar fara badan oo ay kaga harayaan geediga loogu fasaxay inay dalkoodii ku laabtaan haddaba sida abbaarta waxay ahayd doonista ilaah in qaarkood halkaa tagaan qaar kaloo fara badanna aayan tegin haddaba kuwii haray waxa ay iska sii degganaanayaan baabiloon kuwo badan oo reer binu israa'iila ayaa waxaa laga yaabaa inay doorteen inay iska sii joogaan baabiloon waayo waxa ay ku lahaayeen hanti fara badan sida abbaarta ah waxaana ay la ahayd inaanay doonista rabbiga ahayn inay ku noqdaan wakhtigaas yeruusaalem habase yeeshee anigu odhan maayo dadkaasi kuma soconin doonista ilaah waa kuwii diiday inay dib ugu noqdaan dalkii ay lahaayeen kuwan haray oo aan aadin dhulka ayaa waxaa dhulka ay kala kulmi doonaan shiddo iyo wareer sidaan ku arki doonno kitaabka ester waxaase gunaanadku noqonayaa in qoladii laabanaysay iyo kuwii doonayey inay dhulka sii joogaan ayan cadowtinimo dhex oolin kuwii doonayey inay sii joogaan ayaa waxa ay hanti iyo maal fara badan ugu deeqeen walaalahoodii u dhaadhacayay waddankoodii waxaana ay siiyeen sahaydii ay u baahnaayeen haddaba wixii halkaa ka dhacay ee ah in kuwana tagaan kuwana ay taageeraan kuwii tegayey ayaa tusaale waxtar leh inoogu jira waxaan rumaysanahay in qof waliba aan loogu yeerin in uu howl ka qabto waddamada shisheeyey isaga oo hadalka ku wacdinaya qurumaha aan garanaynin hadalka ilaah dad waxaa jira doonaya haddaba inay arkaan kiniisadda oo dad badani habase yeeshee markii aad ka dhex adeegayso qurumaha ayaanay taasu suuragal ahayn waxaa markaa haatan halkan aynu ku baranaynaa inaan taageerno kuwa howlaha ilaah ka haya dalka marka kuwa jooga dibadda ee masiixiyiinta ahna laga doonayo inay hadalka ilaah taageeraan marka waxaa laga yaabaa in howlwadeennada qaar aanay sidaa u samir badnayn oo waxa ay la noqonaysaa inaanay howsha ilaah xawli ku soconin oo waxay doonayaan inay kiniisaddu islamarkaaba kororto habase yeeshee qolyaha hadalka gaarsiiye qurumaha aan garanaynin ciise masiix ayaa waxaa la arkayaa inay aad iyo aad u samir badan yihiin waxaa markaa ilaah u dooraya howlaha caynkaasa kuwo samir leh oo maalinba inta ay helaan aad ugu farxa markaana waa in kuwa lagu taageero howlaha ay ka hayaan dalalka aan masiixa laga aqoon qof waliba oo masiixi ahna waajib baa ka saaran inuu taageero howlaha caynkaasa ilaahna waxa uu u dooray rag iyo dumar howlkar ah in ay howlo uga qabtaan qurumaha aan weli rumaysan masiixa marka haddii innaga aan laynoogu yeerin howsha ayaanay ka dhignayn inaynan taageerin kuwa howlaha ka qabanaya dalalka aan masiixa laga garanaynin waxaa markaa lagu qiyaasaa ciidamada dagaalka loo diro in halkii askariba kharashkooda ay bixiyaan ilaa iyo toban qof isla sidaa oo kale waa in kuwa ilaah u adeega loo helo taageero la mida tan ay helayaan ciidamada dowladda haddaba wakhtigii cesraa ayaa dadkii ay la noqotay inay sii joogaan dareemeen mas-uuliyadda ah inay la qaybsadaan wixii ay haystaan walaalahooda ku noqonaya yeruusaalem iyo dalka israa'iil waxaa haddaba markaa loo malaynayaa in kuwii noqonayay ay u badnaayeen dad saboola waxaase kuwa noqonayay ku jiray amiiradii reer yuhuuda iyo reer benyamiin iyo wadaadadii iyo reer laawi waxaase ay ahaayeen dad aan kibir badnayn oo hooseeya daa'uud ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran zabuurka shan iyo labaatanaad aayaddiisa sagaalaad baalka toddoba boqol labaiyo toban ee axdigii hore sida tan kuwa camalka qabow waxa uu ku hanuunin doonaa xaqa oo kuwa camalka qabow waxa uu bari doonaa jidkiisa haddaba kuwa camalka qabow ayaa leh garashada wakhtigan markaasay ku soo laabteen dhulkoodii haddaan horay idiinku sii wadno kitaabka cisra'a cutubka koowaad aayadda toddobaad ayaa waxaa qoran sida tan oo weliba kuuroosna waxa uu soo bixiyey weelashii guriga rabbiga oo nebukadnezar uu yeruusaalem ka soo bixiyey oo uu dhigay gurigii ilaahyadiisa haddaba sideebuu kuuroos ku helay weelashan guriga rabbiga yeelay haddaba waxaa weelashan lagu isticmaalayey oo lagu nijaaseeyey xafladdii khamri cabista ee belshaazar oo isagu ahaa boqorkii u dambeeyey ee reer banu israa'iil isla habeenkii baabilon ay qabsadeen reer maaday iyo reer faris haddaan qorniinka ka eegno xaalka ayaa waxaa ku qoran kitaabkii daniyel cutubka shanaad aayadaha labo ilaa afar baalka kun boqol shan iyo toban ee axdigii hore sida tan belshaazar markuu dhadhamiyey khamrigii ayaa uu amray in la keeno weelashii dahabka iyo lacagta ahaa oo aabbihii nebukadnezar ka soo qaaday macbudkii yeruusaalem ku yiil in boqorka iyo saraakiishiisa iyo naagihiisa iyo naagihiisii addoommada ahaa ay wax ku cabbaan markaasay keeneen weelashii dahabka ahaa oo laga soo qaaday macbudkii guriga ilaah ee yeruusaalem ku yiil oo boqorkii iyo saraakiishiisii iyo naagihiisii iyo naagihii addoommadiisa ahaa ay wax ku cabbeen khamri bay cabbeen oo waxa ay ammaaneen ilaahyadii dahabka iyo lacagta iyo naxaasta iyo birta iyo qoryaha iyo dhagaxa ahaa haddaba isla habeenka ayaa la qabsaday baabuloon markaasaa boqorkii reer bershiya waxa ay alaabtii geeyeen aqaladooda boqortooyada oo markii kuuroos qabsaday xukunka halkaa bay yaaleen markaana weelasha quduuska ah oo yiilay guriga ilaah ayaa waxaa lagu hubsaday gacmihii wadaadada iyo reer laawi oo ku noqonayay yeruusaalem haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii cisra'a cutubka koowaad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan oo kuuroos oo ahaa boqorkii faris ama bershiya ayaa alaabtaa soo bixiyey oo u dhiibay khasnajigii medredaat ahaa oo isna waxa uu u tiriyey sheeshbasar oo reer yuhuuda amiiru ahaa maadaama si rasmiya loogu dhiibay alaabta yuhuudda ayaa haatan waxaa lasii tafatirayaa qisada oo waxaa la leeyahay sida ku qoran isla kitaabkan cesraa cutubka koowaad aayadaha sagaal ilaa koob iyo toban waxaana qoran sida tan oo tiradoodiina waa tan soddon saxan oo dahaba iyo kun saxan oo lacaga iyo sagaal iyo labaatan mindiyood iyo soddon madiibadood oo dahaba iyo afar boqol iyo toban madiibadood oo ah lacagta caynka labaad iyo kun weel oo kale kulligood weelashii dahabka iyo lacagta ahaa waxa ay isku ahaayeen shan kun iyo afar boqol oo intaas oo dhan sheesh basar wuu wada keenay markii uu yeruusaalem la yimi maxaabiistii baabuloon laga soo celiyey haddaba alaabtaa waxa ay ahayd hanti fara badan oo laga soo biliiliqaystay reer banu israa'iil habase yeeshee haatan waxaa dib loogu celinayaa yeruusaalem waxaannu haatan markaa soo gaarnay cutubka labaad haddaba cutubka labaad waxa uu horay u sii wadayaa qisada waxaana ku qoran tiradii yeruusaalem la tagtay hoggaamiyihii la ohan jiray serubabel haddaan xaalka idiinsii akhrino ayaannu haatan eegaynaa kitaabkii cisraha cutubka labaad aayadaha hal ilaa laba waxaana qoran sida tan haddaba kuwanu waa dadkii gobolka ee ka soo noqday maxaabiisnimada oo ku jiray kuwii la kaxaystay oo nebukadnesar oo ahaa boqorkii baabuloon uu u kaxaystay baabuloon oo ku soo noqday yeruusaalem iyo dalkii yuhuuda mid walbana magaaladiisii oo waxa ay la yimaadeen sarubabel yeshuuca nexemiya seerayaa receelaaya mordekai bilshan misfaar bigwey rixuum iyo weliba bacnaa haddaba waa tan tirada dadkii reer binu israa'iil haddaba waxaa la diiwaan geliyey in allah intii timi yeruusaalem haddaba waxaad ogaataa in aayadda labaad lagu sheegay nin la yidhaahdo nexemya habase yeeshee nexemyaha halkaa lagu qoray ma ahan isla nexemyaaha ku qoran kitaabka oo la yidhaahdo ama ku magacaaban kitaabka nexemya ah ee aan baran doonno wakhti dhow nexemyaahii nebiga ahaa kuma uusan jirin hormadan koowaad waxaa kaloo laynoo sheegay nin la yidhaahdo mordekaai haddaba mordekaigan ma ahan kan ku qoran kitaabkii ester oo isna aynu baran doonno wakhti aan sidaa u sii fogeyn markii aynu akhrinno haddaba diiwaankaas waxaannu arkaynaa magacyo cajiib ah oo uu ka mid yahay canatood bal si aynu wax uga ogaanno magaca ayaannu eegaynaa isla cutubka labaad aayadda saddex iyo labaatanaad baalka lix boqol iyo kow ee axdigii hore waxaana qoran sida tan reer canaatoodna boqol iyo siddeed iyo labaatan kuwanu haddaba waa hormudada oo ka yimi magaalo yar waxaana ay ku soo laabteen magaaladoodii yeruusaalem wax yar ka durugsanayd canatood waa magaalo yar oo welibana waa magaaladii yeremiya dhulka uu ka iibsaday waxaa haddaba aad xusuusataan in wakhtigii yeremiya ah ay reer binu israa'iil qarka u saarnaayeen in maxbuus ahaan loo wato haddaba nin waliba oo caadi ah wakhti caynkaasa dhul ma iibsadeen haddii kale lacagtuu iska khasaarinayaa markii yeremiya dhulkan iibsaday uma ayan muuqan in reer binu israa'iil leeyihiin mustaqbal habase yeeshee ilaah baa ka doonayey in yeremiya dhulkaa iibsado si taasu ugu ahaato calaamada in ilaah dhulka reer yuhuuda soo celinayo yeremiya ficilkii uu sameeyey waxa uu ahaa mid rumaysad ama iimaan ilaah lagu sameeyey ilaa waxa uu ballanqaaday in dadkiisu ay dhulka ku soo noqon doonaan waanay ku soo noqdeen haddaba reer canaatood waa kuwii ka soo farcamay yeremiyaha ee waxa ay u yeelanayaan sharci dhulkooda waayo yeremiyah baa u iibiyey iyaga oo siiyey waxaa markaa haatan ay sheeganayaan dhulkoodii ay sida sharciga ah ku iibsadeen waxaa qisadu ay ku qoran tahay kitaabkii yeremiyah cutubkiisa labayo soddonaad oo qayb ka ah kutubta axdigii hore markaana waxaan qaybtan ka baranaynaa cashar rabbaaniya waxaana weeye inaan ka qayb qaadan karno howlaha ilaah loogu dhisayo kiniisadiisa sida inagoo ilaah baafina ama howl u aadna dhulal kale ama kaalmo siinna kuwa aan waxba haysanin ama kaalmayna kuwa wax dhisaya ama hadalka baafinaya waxaase farxad leh in maalin ficiladeenna laynaga abaalmarinayo haddaba nin waliba waxaa laga abaalmarinayaa shuqulladiisa sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadda tobnaad iyo weliba isla warqadan labaad ee reer korintos cutubka saddexaad aayadaha saddex iyo toban ilaa shan iyo toban waxaana markaa laynaga doonayaa waxyaalaha aan ilaah u qabanayno in laga helo sheeyo qiimi ku fadhiya oo waa inaynan ka baqaylin inaan ilaah dartii wax u bixinno haddaan horay idinku sii wadno kitaabka ayaannu eegaynaa xigashada kitaabkii cisraha cutubka labaad aayadda koob iyo afartanaad waxaana qoran sida tan oo nimankii gabyaaga ahaa ee reer aasaaf ahaana waxay ahaayeen boqol iyo siddeed iyo labaatan haddaba waxaa jiray boqol iyo siddeed iyo labaatan heesaa ahaa oo dib ugu soo noqday dhulka ruuxa alla ammaanka iyo farxadda ayaa niyadahooda ku jiray waxaana jiray waxyaabo badan oo ay ka heesayeen ama ilaah ku ammaanayeen wakhtigan maxaabiisnimada laga soo celiyey waxaad markaa arkaysaa in wadaadadii soo noqday ay ka yaraayeen kuwa macbudka ka heesa ama gabayada curiya ee loo yaqaano reer aasaaf haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana soo koobaynaa cutubka labaad oo gebi ahaantiiba ka hadlaya dadkii la diiwaan geliyey ee dhulka ku soo noqday waxaanan eegaynaa kitaabka cisraha cutubka labaad aayadaha kow iyo lixdan ilaa labaiyo lixdan oo leh oo kuwii wadaadada ahaa waxa ay ahaayeen reer xabeya iyo reer xaqoos iyo reer barsiley oo naa ka guursaday barsiley oo ahaa reer gilixaad oo iyaga lagu magacaabay kuwanu magacyadoodii waxa ay ka doondooneen buuggii abtiriska laakiinse lagama helin sidaa aawadeed wadaadnimadii waa laga saaray sidii iyagoo nijaasa haddaba saddex qoys oo wadaadada ka mid ahaa ayaan laga helin qaranka marka la eego kitaabkii abtirsiinyada waayo ma ayan garanaynin qoysaskoodii markaasaa laga saaray reer binu israa'iil haddaba waa loo oggolaaday in dadka ay la safraan oo ku noqdaan dhulkii maanta qofka ilaah ka cabsada waxaa lagu tiriyaa inuu yahay qof ilaah rasuul boolos ayaa ku talinaya sida ku qoran warqaddii labaad ee uu u qoray timoteyos cutubka koowaad aayadda labiyo tobnaad oo leh sababta aawadeed ayaan waxyaalahan ugu xanuunsanayaa laakiinse ka xishoon maayo waayo waan garanayaa kan aan rumaysanahay ama aan rumaystay oo waxaan aaminsanahay inuu awoodo inuu dhowro wixii aan ku ammaanaystay ilaa maalintaas marka waa inaynaan shaki gelin in ilaah awoodo inuu dhowro wax waliba oo aynu hortiisa keenno haddaan horay idiinku sii wadno oo soo koobno cutubkan ayaannu eegaynaa kitaabkii cisraha cutubka labaad aayadaha lixdan iyo afraad ilaa shan iyo lixdan oo waxaa qoran sida tan oo ururka oo dhammu wuxuu giddigiis isku ahaa laba iyo afartan kun iyo saddex boqol iyo lixdan oo intaa waxa gooni ka ah raggii addoommada ahaa iyo naagihii addoommada ahaa oo iyana waxay ahaayeen toddoba kun iyo saddex boqol iyo toddoba iyo soddon oo waxa ay lahaayeen laba boqol oo ah rag iyo naago gabya waxaa halkan lagu soo koobay haddaba dadkii ku soo noqday yeruusaalem waxaana ay ahaayeen marka laysku wada daro afartan iyo sagaal kun siddeed boqol sagaashan iyo toddoba intaa ayaannu caaway ku soo gunaanadaynaa barnaamijka waxaanan idinku leenahay haddaba ciid wanaagsan
arliga ume inankiisa ku aamino annaguna waana jecne irxamowna naxariiso sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug law halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin